إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay muuqaal mug weyn leh oo soo bandhigaya xaqiiqda dowladda maraykanka ra-iisul wasaare xamse iyo taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay magaalada baydhabo kula howday saraakiil itoobiyaan ah nin iyo xaaskiisa ayaa xalay lagu dilay deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa magaalada baraabe ee shabeellaha hoose ka dhacay fal hadal hendhaliyey kadib markii uu wiil adeerkii feer ku dilay dagaal beeleedyo u dhexeeya loo maleeshiyo ayaa saaka ka bilowday deegaan ka tirsan gobolka mudug xiisad colaadeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada boosaaso ee bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyaadka b s f ee uu maraykanka tababartay maamulka somalilan ayaa sheegay inay ficil ahaan u beddelayaan heshiiska xaaraanta ah oo ay kala saxiixdeen xabashida maamulka somalilan ayaa xiray maktabad ay dad masar ka soo jeeda ku lahaayeen magaalada hargeysa موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay muuqaal mug weyn leh oo soo bandhigaya xaqiiqda dowladda maraykanka muuqaalkan oo soconaya in ka badan muddo hal saac ah ayaa waxaa daah loogu rogayaa xaqiiqda gaboodfallada uu maraykanka ka geystay caalamka gaar ahaan waddamada muslimiinta wuxuuna soo gudbinayaa macluumaad dheeri ah oo ku aadan xaqiiqda maraykanka iyo gaboodfallada uu ka geystay waddamada muslimiinta haddaba xogta dhammaystiran ee filimkaas waxaad kaga bogan doontaan insha allah dhuuxa wareysiyada ra-iisul wasaare xamse iyo taliyaha sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay magaalada baydhabo kula howday saraakiil itoobiyaan ah tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay ka degay magaalada baydhabo ayaa xalay la hooyday saraakiil itoobiyaan ah iyagoo kulamo hordhaca la qaatay saraakiishaas iyo hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen cabdulaahi sambaloolshe iyo xamse cabdi barre oo siyaasad ahaan aada ugu dhow etoobiya ayaa markii ay ka baxayeen magaalada muqdisho maalin ka hor codsi u dirsaday saraakiisha etoobiya kuwaasi oo haysta garoonka magaalada iyo cabdicasiis lafta gareen markii laga aqbalay ayayna sidaas ku tageen kulamada xalay iyo maanta dhex maray etoobiyaanka iyo lafta gareen oo dhinac ah iyo xamse iyo sambaloolsho oo dhinac kale ah ayaa loo diiday saxaafadda inay kasoo ag dhowaadaan laakiin xogo laga helayo siyaasiyiin ayaa sheegaya in dhowr qodob uu daaran yahay socdaalka xubnaha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa doonaya inuu ciidamada etoobiya iyo saraakiishooda ka codsado inaanay cadaadis milatari saarin dowladda federaalka iyo xildhibaanadeeda jooga magaalada baydhabo inta ay meel u dhacaysa waxyaabaha ay isku fahmi la'yihiin xukuumadaha muqdisho iyo tanadisababa oo ah qadiyadda badda soomaaliya maxaa yeelay etoobiyaanku waxa ay bilaabeen inay cadaadis saaraan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ee kasoo horjeeda heshiiskii muuse biixi sidoo kale waxaa jirta tallaabo ay etoobiyaanku ku doonayaan inay cabdicasiis laftagareen kaga dhaadhiciyaan inuu xiriirka u jaro dowladda federaalka etoobiyaanku waxay laftagareen ku amreen inuu diido ka qaybgalka kulan uu xasan sheekh qabanqaabinayo way isugu imaanayaan isaga iyo madaxda maamul goboleedyada sidoo kale laftagareen waxay xabashidu fareen inuu samaysto doorasho gaaban iyagoo u ballanqaaday inay baydhabo u diidayaan siyaasiyiin ay wadato dowladda federaalk oo doonaya inay la tartamaan si mar kale uu laftagareen ugu soo baxo xilka maamulka xamse iyo sambaloolshe markii ay arrintaasi ogaadeen ayaa waxa ay ku qasbanaadeen inay u duulaan baydhabo si ay xal uga keenaan laakiin cadaadeesyadaas iyo kuwo kale oo badan waxay etoobiyaanku ku doonayaan in ay dowladda federaalk ku qasbaan inay masar xiriirka u jarto dhanka kalena bad u saxiixdo ama ay ka aamusto badda uu muuse biixi u saxiixay lama oga waxa ay la soo laaban doonaan xamse iyo sambaloolsho oo labaduba lagu xanto inay ka mid yihiin siyaasiyiin muddo u shaqaynaya rajiimkii etoobiya ee tigreega nin iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud mubaarag cumar ayaa ka waramaya deegaanka gaaliyaale oo u dhexeeya magaalooyinka gudinlebe iyo dhuusamareeb ayaa xalay waxaa lagu dilay nin iyo xaaskiisa kuwaasoo ay guryahooda kusoo weerareen maliisho hubaysan ninka la dilay iyo xaaskiisa ayaa lagu magacaabi jiray cilmi cumar waxaana dilka loo geystay loo xiriirinaya aano qabiil waxayna wararku intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka dilka geystay kadib waxayna dabqabadsiiyeen guriga ay degnaayeen labada qof ay dileen iyagoona ugu dambeyntii goobta iskaga baxsaday qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dilka loo geystay qoyskan iyo sida ay wax u dhaceen laama tukaanlaya gaalyada dhinaca koonfureed waxay ka xagtaa shan kilomitir magala waa ka allah naxariista nin waxaa lagu dila la yidhaahdo xulis cumar cilmi dagburo nin la yidhaahdo lagu dilaya naagtiisa magala wallaahi maleeshiya ka soo jeeda beesha degan gadoon ayaa dishay oo weliba gabadhu ayasay isku ay islahaayeen ninkuna dhinaca cadaadu ka soo jeeda magala hal goobaa lagu dilay gurigaa lagu dilay ilaahay ha u naxariista xilif horaya ayaa loogu dilay mid walaalkiisa oo meesha deganaay iyo mid adeerkii dhalay intaba meelaha agagaarkooda ayaa lagu dilay hadda ka hor magar waa isaga cadsadaan halkii cabdur cabdalle oo gadoon dhinaca soka shan kilomitir sokay uga soo xorta dhinaca gaalyeelada ama dhinaca cadaado ayay halkaas ayay fadhiiso ku leeyihiin halkaas ayay degan yihiin cudahoodaa la yaqaan qufuufaa loo yaqaan dadkoodaa la yaqaan magacyahoodaa la yaqaan halkii ay ku laabteen ay deganaayeen wallaahi waxba ma galabsan dalkan jaal iyo dhibaato ayaa dadkan haysata waa dagaalkii maleeshooyinka qabaa'ilka waa dadkii qof dil waxay kaa galabsataan la aqoon oo kala weeye wax ay galabsadeen lama arag dadkaa runtii dad afiya ay ahaayeen ma hubaysnayn dad gurigoodii ku saaruuray ahaayeen halkaasaana lagu dilay ina lillahi waa inaa ilaahi raajicuun kulli nafsi daaqatu mow may qof walba weydanimadiisa iyo geed kasta iyo qof kasta laakiin kii maanta nool baa runtii dhibaata ku jirtaa kii maanta nool baa hoog iyo allaawax iyo dhibaata u dambayda ayagu waxay mari lahaayeen way mareen gacanka xaqdarowna waa ay disheen muddooyinkii dambe gobolka galgaduud waxaa kusoo badanaya dilalka la xiriira ano qabiil kaasoo aan waxba ka qabanin maamulka la magac baxay galmudug waxaa magaalada baraabe ee shabeellaha hoose ka dhacay fal hadal hendhaliyey kadib markii uu wiil adeerkii feer ku dilay sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa dhowaan ka dhacay fal argagax leh oo loo geystay nuureyni baana waxaana u geystay wiil uu adeer u ahaa dilkan ayaa yimid kadib markii uu wiil uu adeer u yahay wadnaha kaga dhuftay feer kaas oo sababay inuu dhigma tago kadibna uu u dhinto sababtaasi sida ay sheegeen dad xog ogaal u ah dhacdadan gacanka hadalkan dhex maray wiilka iyo adeerkiisa ayaa waxaa sabab u ahaa muran soo kale dhex galay isagaiyo aabihiis oo dhinac ah iyo adeerka la dilay dilka ninkan ayaa waxa uu yimid kadib markii uu wiilka adeerka u yimid uuna ku yiri isii lacag nuureyni baana ayaa wiilku ku yiri waxaad tahay wiil dhalinyaro ah ee shaqayso kadibna waxaa dhacay gacanka hadal sababtay in la dilo adeerka dadkii wax ka ogaa sida ay wax u dhaceen ayaana warbaahinta u waramay wallaahi ninka magaciisa nuureyni baana marka ninkan wuxuu ahaa wadaad maasha allah uu ahaa nin bulsho jecel magaalada dhan waa laga yaqaanaa wallaahi wiilka meenaa saan ani hogta ku hele meenaa wiilka lacag ayuu weydiiyey wiilka markaasna asna wuxuu yidhi in dhallinyara tahay een lacag makuu haya shaqayso kadib wiilka aabbihiisuu u tegey adeerkii lacagan ka soo doonti wuxuu yidhi bax shaqayso marka adooga asna manaha shaydaana gali arrinta bilaawgiis saasay ahayd marka adooga waa soo baxi gurigu soo baxi wadaadkana intuu fadhiyey barxaddaanuu fadhiyey wuu u yimid labadooda mnaha hoogaa mnaha hadala isku dhaafe adooga meenaa saanu riixi meenaa habadkuu saanu riixi marka wiilkana dhinacaasuu ka yimid abaar uu imaanayay adooga meenaa waxuu wadnahu ku dhuftay feer feeruu ku dhuftay arrinta intaasay ahayd kadib odayga waa la soo waday gabar oo adeer u yahay mudan tahay guhaafadeed geysi biyaysiisi odayga marka haddana gurigoo kale la geeyay abashaacir gurigooda meesha saa u fadhiyo meenaa kuraas ku fadhiyo dhiig ayuu mantagay adooga waxaa dilay wiil oo u yahay adeer u yahay wiilkaasina adeeroo u yahay walaalkiisaan dhalay kulley macnaha waxay isku qabteen waxay aheeday nuureynin baana macnaha waxaa u imaaday adeerkiisa maxaa la jiri wiilkiisa waxuu dhahay adeer lacag isii lacag kumsiyaa oo dhahay xoogaa leedahay sheeqayso kadib markuu ku dhahay wiil saas wiilkii waa baxay duqu aabbihiisoo u tegey aabbihiisoo kulley adi hadallo ayuu ku dhahay kadib intay iskugu imaadeen goobta shirka ka dhacay waa halkan marka intaasaan ayaan ogahay oo kadib markuu inta shirka ka dhacay in la qaaday oo xaafadda la geeyey oo xaafadda dana macnaa lagsii qaaday isbitaalka la geeyey isbitaalkii ayuu kusoo dhintay ma aha fal ku cusub meelaha ay shisheeha ka joogaan dalka soomaaliya balse waa dhacdo aanan ugub ku ahayn marar badan soo noqnoqotay dagaal beeleed u dhexeeya laba maleeshiyo ayaa saakay dib ugu bilowday deegaan ka tirsan gobolka mudug warkaasi waxaa ka warramaya cabdalla mukhtaar dagaalkan u dhexeeya labada maleeshiyo ayaa ahaa mid aad u xoogan kaasoo in muddaha ka socday deegaanka dadka ku sugan deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu ka bilowday bannaanka deegaanka walow markii dambe laysla soo galay gudaha deegaanka boqolooco wararka la helayo waxay sheegayaan in labada maleeshiyo ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen ilaa lix ruux halka sidoo kalena uu jiro dhaawacyo intaasi ka badan dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo dhuldaaqsimeed iyo aanooyin qabiil oo isku heestaan labada maleeshiyo weli war rasmi ah kama soo bixin maamulka puntland oo ku aadan dagaalka ka socda halkaasi muddooyinkii dambe waxaa aad u soo xoogaysanayay dagaal beeleedyada ka socda deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada shisheeye kalkaalka ah ee la baxay puntland iyo galmudug dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay dagaal beeleedyo uga dhaceen deegaano dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka cadaado iyo cabuud waaqa ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay galmudug kuwaasoo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh xiisad colaadeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada boosaaso ee bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyaadka b s f ee uu maraykanku tababartay zikriyo cumar ayaa warkaasi faahfaahinaya xiisadan colaadeed ayaa waxa ay timid kadib markii war-saxaafadeeda ka soo baxay hay-adda b s f ee sirdoonka maamulka puntland ee tababarkeeda iyo taakuladeedaba ay leedahay maraykanka ee digniino u jeedisay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari gaar ahaan kuwooda ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyagoona war-saxaafadeedkan ku sheegay in gebi ahaanba la hakinayo isticmaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso islamarkaana loo bedeli doono goob ciidan waxaana sababta arrintaas ay ku tilmaameen in garoonka loo diiday in laga dhoofiyo askar dhaawacyo qabo waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay-adda b s f ee maamulka puntland loogu baaqay bulshada magaalada boosaaso inay ka fogaadaan garoonka iyo nawaaxigiisa islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin milatari war-saxaafadeedkan oo sii socday ayaa waxaa lagu yidhi garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ma noqon doono meel ay si gaar ah gacanta ugu hayaan ciidamo gaar ah ama u xidhan qoys gaar ah waxaana arrintan ay xaalado kacsanaan ah ka dhex abuurtay ciidanka maamulka puntland xiisadahaas oo u dhexeeya ciidanka b s f iyo kuwa booliska maamulka puntland halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambayntii maamulka somalilan ayaa sheegay inay ficil u beddelayaan heshiiska xaaraanta ah oo ay la saxiixday xabashida warkaas iyo war kale oo ku saabsan maamulka somalilan oo xiray maktabad ay dad masaari ah lahaayeen waxaa eegaya cabdiraxmaan beder ciise keed maxamuud waa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay ficil u bedeli doonaan is-afgaradkii muuse biixi iyo aabey ee etoobiya lagu siiyey qayb muhiim ah oo ka mid ah badda soomaaliya ciise ayaa si aan xishood leen u sheegay in ficil loo bedeli doono is-afgaradkaas sida uu hadalka u dhigay taasoo micnaheedu yahay in ciidamada xabshida ay galayaan badda soomaaliya islamarkaana ay la wareegi doonaan lowyacadda iyo nawaaxigeeda halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobiya ee moyuga la oranaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guulba ay tahay ciise keed wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan wuxuu intaa ku daray inay irdaha iskugu laabeen meel maktabad ah oo bugaagta iyo kutubta laga heli jiray oo ay leeyihiin ganacsato masaari ah kuna taala magaalada hargeysa waxaa kaloo aan ka shaacinayaa go-aan ay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee masar kuna taala hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somalilan waxaa jira oo dowladda somalilan ay aqoonsatay walaaciyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xidho maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaatan saacadood ah warkan ka soo baxay maamulka somalilan ayay siyaasiyiin badan ku tilmaamayaan inuu yahay waray u soo miidhisay dowladda ethoobiya warkii alfurqaanna waa naga intaa